الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن بالله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله أكلتنا كتاب أقلين وعن رواحي الإمام كاميرا الشيخ رحمة الله عليه ترجمة الإسلام إن كسر الإمام الألباني رحمه الله ويهي عالم ka deeqtoon tacriif lishuhratihi laakiin haddana annaga waxay noo tahay tashkiic iyo diragelin inaan wax ka mid a taariikh nololeedkiisa ku camirnaa cilmiga iyo ku dadaalidiisa sheekhu raximahullah wuxuu ka soo jeeday min albaniya waxayna hadda ka mid tahay yuhub waana cajami laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu ku manaystay asigoo yar ayaa aabihii la soo hijrooday isaga iyo qoyskii walaalihii iyo qoyskoodii oo dhan waxayna u soo hijroodeen ilaa dimashk caasimati suuriya culaysyo soo koray dadkii muslimiinta ahaa ee albaniya ku noolaa darteed oo madaahirtii iyo shacaa'irtii islaamka inay muujistaan in badan loo diiday aabihiisna wuxuu ahaa faqiih ka mida min fuqahaa ilxanafiya nuux najaati abi saxaabiyi nuux najaati waa maxamed ibnu nuux sheekh caleh raxmatullah asigoo yar markii ay usradiisu usoo guur guureen suuriya gaar ahaan dimashk wuxuu halkaa ka galay iskuulladii ka jiray dimashk mid ka mid ah dugsi hoose kadibna markii diraasadii uu dhameeyey oo dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe uu dhameeyey aabihiis waa uu ka saaray gebi ahaanba adiraasa nidaamiya diraasada iskuullada waa ka saaray wuxuuna jecleystay in wiilkiisu uu u tafaruqo inuu cilmigu barto xagga qur-aanku xooga ku saaray iyo luqada carabiga iyo fiqhu lxanafiya ila xanafi waa sida in madhabka xanafiyada kutubtiisa wax kamida loo diraasiyo sheekh alalbani wuxuu yihi raxmatullah calayhi taasi waxay iga saaciday imaanshaha iyo soo guurida reerku dimashq ay yimaadeen waxay iga saaciday uu yihi anoo cajamiya inaan luqadii carabiga habi barto oo aan ku barbaaro oo aan ku dhex koro taasna waxay ahayd u yihi min fadli illaahi calaya maxaa yeelay haddii albania uu ku weynaa lahaa luqadooda unbuu aqoon laha luqal carabiya qofku hadday ku adag tahana ma fahmi kara kitaab iyo sunna aqoonin luqada qur-aanka iyo sunnada waa carabil waxaa lagu soo dejiyey biluqati alcarab qof walboo rabo inuu kitaabka iyo sunnada fahmo waa inuu carabiyada yaqaan hadduusan aqoonin waa adag tahay inuu faham saxiixa uu fahmo kitaabka iyo sunnada markii uu madhabka xoogaa ka dhigtay iyo kutubtii kale ee luqada iyo qur-aanka culumtaasi markuu sheekhu raxmatullahi caleyhi wax ka dhigtay waxaa alla uu jeclaysiiyey fanulxadiid inuu qaabilo cilmu lxadiid aada u nashaad badnaa markay da-aadiisu taqriiban labaatan sano ku dhawaa sheekhu raxmatullahi calayhi wuxuu qaabilay jaanibka xadiisiga wuxuuna fahmay shay min asunna waa meesha asaga iyo aabihii ay isku qaban doonaan aabbuhuna waa xanafi mutacasiban oo u tacasubaya madhab alxanafiya sheekuna wuxuu rabaa caleyh raxmatullah ama uu jeclaystay inuu noqdo mutabic lisunna sunnada raaca wixii nabiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaadana ku dhaqmo aabbihiisii asiga dhowr jeer ayaa waxaa la isku qabtay masaa'il aabbuhuna wuu ku dhegan yahay madhabka sheekhu raxmatullahi caleyhna uu leeyahay arrinkaani sunnada waa khilaafsan tahay ah markay wixii ka soo noqnoqdeen sheikha raxmatullah caleyh aabihiis waa u yeedhay wuxuu yidhi inaad iwaafaqdo oo waxa aan aaminsanahay ila aamid waxa markaas uu aaminsan yahana ma aha keliya masaa'il fiqiya ee waa xanafi haddana suufiya marka wuxuu yidhi inaan iraacdo oona iswaafaqno iyo inaan kala tagno labada mid dooro inaan kala tagno macnaa guriga adiga baxdo oo aniga adiga aan banaanka kala marano sheekh raxmatullah calayhi wuxuu qabsaday saddex maalmood inuu ka soo fikiro saddex maalin kadibna wuxuu u keenay jawaab ah inuu ka guurayo inuu ka guurayo gurigii oo asigaiyo aabihii ay kala guurayaan ayuu sheekii go-aansaday maadaama arrintu ay tagtay ama aniga iraac ama iga guur laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq waa ka guuray markaasna wuxuu yihi shilin ma haysto shilin ma haysto macnaha waa waa faqiir waa nin dhalinyaro ah gurina aan lahayn dhaqaalo isku bixiyaana aan haysan aabbihii uu ku tiirsanaana waa kan buriye ee guriga ka ediyay kadib wuxuu bilaabay inuu meel yaroo sandaqada furto shaquu bilaabay shaqadiisuna waxay ahayd saacadaha inuu hagaajiyo aabbihiisa una ka bartay yaraantiisa odaguu la shaqay jiray odagaa wuxuu ahaa nin farsamadaas yaqaano oo ku shaqaysta marka aabihiisuu la shaqey jiray farsamadaasoo ka bartay farsamadiiu bilaabay inuu ku shaqaysto cilmigiina uu baro labadaba u isku jiray xataa markaan guursanayay wuxuu yidhi aabbahay ma imaanin guurkeega yacni waa aada u gooyay meeshu wuxuu yidhi ii furnaydee saacadaha aan ku samaynayay markuu soo marana mararka qaar waa igaar mari jiray buu yidhi soo ugu soo leexay marmarna salaanaan diiranayn oo furfurnayn oo inta salaam uga gudbi jiray yani maxaa ii khilaaftay waaye waa dagaalki maxaa ii khilaaftay calaa kulli sheekhu halkaasu ka ambaqaaday inuu xooga saaro cilmi xadiis waxaana ilaahay u sakiray maktabad weyn oo ku tiilay dimashq oo la yidhaahdo almaktabatu aahiriya oo ay yileen kutubo daabacan iyo kuba la daabicin oo maksuudaada weli intaba ay yaaleen maktabad aada u weynaay hadda waxay u bixiyeen maktabat lasad laakiin waxaa la dhihi jiray ay caan ku ahayd almaktabat aahiriya shaqada saddexda saacadood oo shaqeyn jiray dukaanka saacadaha uu ku sameeyo saddex saacaduu furaya hadduu wax ka helo iyo hadduu wax ka waayaba saddex saacadaa u go-ana saddexdaas saacad markay dhammaatana waa xiraya maktabaddu waa aadaaya inta badanna waa ka heli jiray weeye masruufka aniga iyo ciyaalkeeda saddexdaas saacadood aan ugu filmay dabcan waa un wixii ilaahay ka siiyey subxaana watacala oo ku qanci jiray waa qanaaco waxaasoo dhanna waxaa uga muhiimsanayd cilmiga heer wuxuu gaaray maktabadda ragga ka shaqeeya oo muwadafiinta ay mushaarka ku qaata oo uga aqoon bato waxa maktabadda yaalla taa macnaheedu waa maxay waa mulaasamo waay asaa uga aqoon batay oo ka joogid batay maktabadda yani kawarqabkeeda iyo dexjoogkeeda markii dambena qolay siiyeen markii arkeen inuu maktabada u badan yaho ku dadaala qolay siiyeen waa ku mutaalaas waxyaabaha tusinaya ijtihaadka iyo dadaalka sheikhu alalbani raxmat ullah caleyh waxaa ka mid ahayd qiso la yidhaahdo qisat lwaraqati daa'ica qisadii warqadii luntay kitaab uu sheikhu rabe raxmat ullahi calayhi inuu taxqiiqiyo la daabaco ayaa wuxuu yihi waxaan u dhiibay qolo naskinaysoo kitaabka qoraysa oo markaa lacag ku siinayo anigana markaa wuxuu yihi inaan kutubta mudaalacaysto oo mudaalacada aan badiyo markaa waa la ii diidayo xanuuno xagga indhaha hajiya marka waxaan yiri buu yidhi intii aada nasiiradaas ku jirto rag ha kuu sii qoraan wax ku sii hadhowtina kitaabkii oo diyaarsan oo taxqiiq oo diyaarsan markii nasiiradaada ay takhaatiirtu kuu qoreen ay soo dhammaato kitaabkii gudaga ayadoo wax kaaga diyaarsan yihiin qoladii kitaabka nasqinaysay qoraysay ayaa waxay dhaheen buu yidhi kitaabkii waxbaa ka maqan kitaabku waa makhuud weli lama daabay in la daabacaa la rabo waa u tagay buu yidhi waxaan xaqiiqsaday buu yihi inay kitaabka warqad ka maqan tahay waxaan ku fakiray kutubo ama mujaladaad fara badan oo ay isku maksuudaada oo ka kooban boqol iyo konton iyo laba mujalad wada maksuudaada aan waxaan isihi buu yihi warqadii waxay ku dhex jirtaa ama lagu dhex hilmaamay kutubtan dhexdeeda kutubtan waa in mid walba gooni inta loo soo qabto la fiiriyo laga dhex raadiyo warqadii boqol iyo konton iyo labadii mujalad ayuu maray kitaab kitaab uu maray asoo warqadda raadinaya intii warqadda aan raadinayn wuxuu yihi waxaan arkayay canaawiin iyo kutubo magacyadooda makhsuudo ah oo muhiima magacyadoodana waa sii qoranayo mujaladkaan kala furaba ciwaankaan ku arka waa sii qoranayo boqol iyo konton iyo labadii mujalad sheikhu waa wada dul maray warqadiina wuxuu waa ku guuldaraysto waa way laakiin waxaan soo qortay buu yihi magacyo fara badan iyo kutubo fara badan oo aanan u malaynayn inay yaallaan ayaan ogaaday buu in meesha ku jiraa kadib haddana waxaan isiri buu yihi maksuudaad kale oo maktabadda yaallay ayaan isiri buu yihi ayagana dhex gal warqadii ka raadi toban kun oo mujalad ayuu wada maray sheekhu raxmatullahi calayhi asagoo warqadii ka dhex raadinaya oo wada masquudaada tobankii kunba waa wada waa wada dul maray canaawiintii muhiimka u ahaydna waa ka wada qortay warqadiina waa ku guuldaraysay wuxuu warqadii markaa waayey waxaan helay buu yidhi faa'iido weyn oo ah ma u malaynayn buu yidhi maktabadda kutubtaas inay taallo maktuudaadka ee faraha badan ee muhiimka ah ee weligood la daabay laakiin markaas waxaa ii baxay buu yidhi oon faa'iidaystay kutubo badan oo muhiim inay meesha yaallaan canaawiintoodana aan qortay dibuu ugu noqday sheekhu raxmatullahi calayh axaadiis badan oo ka qortay ilaa afartan mujallad oo ka diyaarsaday oo asaga gacantiisa uu ku qortay oo kutubtaas kala soo dhex baxay laakiin maxaa faa'iidadaa sababu ahaa waraqatu daaric waxaasoo dhan inuu dhex galo hal warqadaa keentay oo raadinayo oo ku daba jiray taa waxay tusinayaan sida aan daalka lahayn nashaadka badan ee sheekhu alalbani raxmatullahi calayhi uu ugu dadaalayo cilmiga quusanayni kana daalayni bal wuxuu yihi hime iyo nashaaba ma hayo inaan sii raadiyo laakiin maktabadii waa uu ka waayay warqadii magaalada dimashka ee sheikh uu ku noolaa muddo kadib waa laga soo eriyey waa laga soo eriyey waa lasoo musaafiriyey wuxuu yimid urdun ayaduna mudduu joogay haddana waxaa lagu celiyay suuriya wuxuu ka aaday lubnaan imaaraadka kadibna wuxuu kusoo noqday urdun meesha ugu dambeyday ee sheikhu uu sal dhigtay waxay ahayd urdun gaar ahaan caasimadda urdun ee camaan halkaasuu deganaa kutubtiisana uu usoo rartay baxsigii iyo cilmigii iyo nashaadkii uu dacwada uu waday sheekhu raxmatullahi caleyh halkiisuu kaa muuqaaday wuxuuna qaban jiray majaalis cilmiga sheikhu raxmatullahi caleyhi masjid inta fadhiisto ama masaajid gaar ou lahaay oo wax ka akri jiray ma jirin laakiin majaalis uu lahaa oo guryaha qaar lagu qaban jiray majaalada la iskugu yimaado lana duubi jiray su-aalaha lagu weydiiyo majaalista qaarna waxay ahayd majaalis cilmi oo duruus uu ka akriyo laakiin waxaa aada u badnaa jalasaadkiisa cilmiga ah ee caalamka dadka culummada iyo dalabatul cilmiga ziyaarada ugu imaanaysa ay ka faa'iidaysan jireen jalasaadkiisa wuxuu mar macallin ka noqday aljaamica alislaamiya fi lmadiinati almunawara zamankii ibnu baaz raxmat ullahi calayhi oo jaamacadda ra-iiska ka ahaa sheekh alalbani mudarisoo ka ahaa alimaamu shanqiiqina mudarisoo ka ahaa asheekh cabdilmuxsin alcabaani mudarisoo ka culmo waaweyna mudarisiinka ahaa markaa waana meesha uu sheekh muqbi raxmat ullahi calayh sheikhu alalbani uu cilmiga uga qaatay ile sheekh muqbil zamankaas wuxuu dhigan jiray fi ljaamica alislaamiya sheikhu alalbanina wuxuu ka ahaa mudaris jaamacadda kadib waxyaaba yani warmatashiile iyo waxyaaba badan oo la sameeyo o la abaabulay awgeed sheekhu raxmatullahi calayhi waa laga ruqseeyey mudarisnimadii jaamacadda markii dambena camaanuu saldhigtay halkaasuu cilmiga ka nashin jiray mualafaad fara badanna u alifay fii cilmi alxadiid khaasatan zamankana culimmada joogtay ee mucaasiriinta ahaa ee sheikhu alalbani ku casriga ahaa waxay ku ijmaaceen ammaantiisa iyo cilmiga uu lahaa sheikhu اalbani raxmat ullah alayh waxayna ku tilmaameen inuu ahaa muxadis اcasri casriga iyo zamanka la joogo muxadiskiisa inuu ahaa uguna aqoon badnaa cilm اlxadiid culummada mucaasiriinta ah guud ahaan culummada casriga joogtay cilm اlxadiid sheikhu اlalbania uga aqoon badnaa wuxuuna nooleeyey oo u khidmeeyey sunada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala saaray axaadiida daciifka iyo kuwa saxiixa ayadoo zamankan wax ka hadlaayo ay yar yihiin jaanibkaas ayaa sheikhu alalbani raxmat ullah calayhi aada u taabiciyay arrintaas una nusreeyey u khidmeeyey walidaalika markuu mudariska ka ahaa jaamica islaamiya saameynta ugu weyn ee sheikhu alalbani uu ku yeeshay dalabadii zamankaasi waxay ahayd jaanibka xadiisiga inuu soo nooleeyo oo axaadiisii la baaco oo wixii daciif ahaa dhinac la dhigo wixii saxiixa dhinac la dhigo wixii saxiixana lagu dhaqmo wixii daciifana laga dhaqmo ayadoo mugdi ku jirto arrinkaas ayuu sheikhu alalbani raxmat ullahi calayh aada ugu dadaalay kuna caan baxay oo mashhuur ku noqday arrinka walidaalika mualafaadkiisa waxay u badan yihiin jaanibka xadiisiga wuxuu alifay asilsila saxiixa wuxuu alifay asilsila daciifa sunankii wuxuu u qaybiyey saxiix iyo daciif daciifu tirmidi saxiixu tirmidi صيح النسائي ضعيف النسائي صحيح أبي داود ضعيف أبي داود صحيح بن ماجه ضعيف بن ماجه أفرت الصنم أو تخريجية حديث صحيح ضعيف أقيمي تحقيقات فربضن وأوليه وكتب فربضن وتحقيقية وكم لهذه رياض الصالحين wuxuu kaloo leeyahay irwaa lhaliil fi takriiji axaadiidi manaari sabiil oo sagaal mujaladaas waa jaanibka xadiisiga xagga ta'liifka iyo baxsiga ayuu aada u qaabilay mana ogolayn wax yaroo waktigiisa ka mid ah inay dayacno ama u bilaash kugo waxaana la sheegay dadka ziyaarada u aadi jiray mararka qaar waxaa laga yaabaa qof inuu inta diyaarad raaco safar dheer galo marku u tagana oo u diido hal saaco inuu la kulmo ila waqti kuma hayo sheekh diyaaradaan soo raaca meel fogaan ka imid maya maya waqti kuma hayo waqtigagu waa ciriiri waxaa laga sheegay inuu yihi haddii qof walboo ii yimaado aan la fadhiisan lahaa ma caraftum albani albani maba barateenba albani waxaa ku barateen inuu waktiga ilaaliyo waayo ee haddii albani waktigiisu dayacayo albani maba la barteen lamaba aqooden albani waxa uu yahay waana xaqiiqo waayo hadduu qof walbaahi oo u yimaado ku mashquuli lahaa goormuu wax baxsi lahaa oo wax takriiji lahaa albani markaa ma barateen wuxuu ka wadaa caanbaxa hadda albaani uu ku caanbaxay cilmigan waxa keenaa waa juhdiga iyo dadaalka iyo waktigeeda ilaaliyay waayo oo waktigiisa uu ku dhowraayo cilmiga haddana maca daalika waa ku dadaali jiray inuu wakti uun siiyo dadka markaas uu isleeyahay waxay u baahan yihiin in dacwada la gaarsiiyo in xaqa loo sheego in wax loo faa'iideeyo laakiin waa ku adkeen jaanibkaasi waa waa adkay jiray inuu adkeeyana xaqa u lahaa ka faaidaysa waqtigiisa oo ka faaidaysanaya awle sheikhu alalbani raximah llah waxyaabahu mashhuurka ku ahaa waxaa ka mid ahaa shajaacada iyo geysinimada iyo wuxuu aaminsan yahay imaamu alalbani raximah llah kama gamba jirin waana daahirsan jiray wixii adilaha u haystana banaanku soo dhigi jiray xagga niqaashkana aada ugu feenaa ashradadiisa qofka dhageystana waa arkayaa in badan weliba khaasatan ashradada uu kula niqaashayo ama uu kula doodayo dadka qaar caqaa'idkooda ayay inxiraafsan yihiin ile munaadaraadka oo dadka qaar la galay oo uu wax uga cadaynayaa jira oo masaa-isha qaar kala niqaashaya iyo dad culamaa intaba oo masaa-isha qaar ay ka wada hadleen xagga niqaasha qawiga ku ahaa qofku hadduu sidaas noodo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaysto cilmi iyo fadligiisa inta badan waxaa dhacda in la xasdo lala tiriyo waa sunat ullahi fii khalqihi dadna waxaa laga yaabaa inuu siduu xaqa la noqday oo ay u arkaan inuu qaldan yahay qaarna waa inta badane waxaa ku ximbaaraya xasad iyo suu-ulqasdi ujeedooyinkunay leeyihiin sheikhu albani marka caleyh raxmat ullah aadaa loola diriray fii hada alcasri waxaa la diriiranaya la dirirayana ma ahan kibaaru ahli lcilmi iyo aimatu sunna fii hada alcasri ma ahan waxay u badan yihiin asxaabu lahwaa oo ilaa culamadu waa ammaaneen saan sheegnaba ibnu baas waa ammaanay caleyh raxmat ullah asheekh ibnu cuthaymiin asheekh muqbil caleyh raxmat ullah iyo culammadii mucaasiriinta ahay zamankaay joogta waaweynay dhammaantood waa ammaaneen kuwa dhintay iyo kuwa nool intaba laakiin dad inta badan sheeka raxmat ullahi caleyhi dacwada uu nashrinayay iyo bidacdii uu la diriraayay ay dhibaysay ayaa waxyaabo badan ku been abuurtay dagaallo badanna ku qaaday tusaale ahaan waxaa lagu tuuray sheikh alalbani raxmat ullah inuu murji ahaa dadka qaar waxay yidhaahdeen albani waa murji asheekh ibnu cuthamiina la weydiiyey arrintaasi sheekhu alarbani dadka dhahaayo murji waayo ka waran laba mid waayo wey ima annahu laa yacrifu alalbani wa ima annahu laa yacrifu alirjaa labadaas mid waayo wey qofka saa dhahaya ama albani yuusan aqoon ama irjaa wax la yidhahdo usan aqoon irjaagaba tacriifkiisa usan garanay hadduu irjaa yaqaanana albani yuusan aqoon u lahayn ilaa qof albani ma yaqaana murjia waxay tahana yaqaana kuma tilmaameen sheikhu lalbani raxmat ullahi caleyh inuu murji ah in badanoo dadkaa ka mida waxay yidhaahdeen albani raxmat ullahi calayhi taaku salaadka inuu gaal yahay uma arko hadduusan u arag jumhuurulculamaaba uma arkaa jumhuurulculamaa murjia miya oo imaamu shaafici ka mid yahay imaamu maalik ka mid yahay aimo fara badan citiri oo culummada ka mid ah qof kitaabka salaadka gaal aan u arag waa murji ma jirto masalotana khilaafkiya waayo bayna alculamaa qadiima wa xadiida kuwii hore iyo kuwii dambe waa isku khilaafay waana qabay sheekh alcawdaani raxmat ullahi calayhi kitaabka salaadka inuusan gaal ahayn waana sidaas iga saajixa la ahay dhib ma leh inuu qof masalan rajaxo qowlka kale ay culammada kala qabaan hadday raajix la noqoto laakiin meesha qaladku ka jira waxaa waaye in lagu dhiso mas'aladaas albani inuu murjiha imaam alalbani raxmat ullah caleyh firyadaas iyo been abuuradkaas bariguu ka ahaa asheekh ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin labaduba waxay qabaan taarku salaadka inuu gaal yahay oo khaarij min almilla iyo diinta ka baxayo haddana maca daalika marna kumaysan tilmaamin culimmada qabta qowlka kale inay murjia ahaayeen kuma tilmaamin bal waa ka dhahay ibnu cuthaymiin qofkii saas ku tilmaama albani ama albani usan aqoon ama irja usan aqoon waa been abuuran marka sheekh alalbani marka raxmat ullahi calayh mas'aladaas iyo warkaas markii lagu bilaabo waxay ahayd asoo nool intuusan dhiman ka hor dhowr jeerna waa u ka hadlay culimo fara badan oo arrintaas qabtana waa sheeg arrintuna mas'aladuna mas'alo mashhuur oo caan ah ibnulqayim wuxuu alifay kitaab uu u bixiyey xukmu taariki salaa labada qowlna waa sheeg iyo culimmada labada qowl qabta qolo walba waxay daliishanayaanna waa sheeg qolo walba qolada kale waxay ugu jawaabtaan waa sheeg kitaabka dhan wuxuu ku saabsan yahay xukmu taariki salaa qowlna ma rajixin ibnulqayim maxkamaduu taagay labadii qolo qolo walbay adiladoodu sheegay iyo waxay ku jawaabeen waa iskaga dhex baxay kitaabkiina saasuu ku dhamaystay soon dhinacna rajixin taana waxay idhahdeen ku fasireen culimmada qaar khilaafka mas'alada ka jira xoogga uu leeyahay awgeed maxaa yeelay labada qoloba adilay daliishanaya min alkitaabi wasunna labada qoloba qol waxay daliishanayaan adilo qolada dhehaysa waa gaalna adilo badanay daliishanayaan kuwa dhehaya gaal ma ahna adilo badanay daliishanayaan masaladaas oo kale marka waa mas'alo fiqhiya a'imaduna isku khilaafeen ictiqaadna aan shaqo ku lahayn iyo irjaa minna laakiin waa un dad aqraad iyo ujeedo kale lahaa iyo sheekha raxmatullahi calayhi inay duraan lagana yaabo qaarkood inay ku ximbaarayso xasad sheekha raxmatullahi calayhi ashrido badan ayuu leeyahay ay ugu caansan yihiin silsilada la yaraahdo silsilat lhuda walnuur waxaan u malaynaya inta soo baxday kun shariid waa ka badan yihiin silsilat lhuda walnuur waa ashrido badan waa majaalista sheika ee cilmiga ahaybaa ku duuban waana muhiim qofka daalibcilmiga inuu dhagaysto ashirkada noocaas oo kale oo culimmada waaweyn laga duubay cilmi badanaa ku jira masaa'il badanoo qofku u baahan yahana waa ka helaya oo culimmadaas la weydiiye sheiku marka raxmat ullah calayhi cilmu lxadiid wuxuu ku dhex jiray muddo toddobaatan sano agteeda da-adu dheer uu ku jiray falidalika sheekh muqbil caleyh raxmat ullah ayaa dadka qaar waxay ku yidhaahdeen sheekh ashridada ama kutubta sheikh alalbani gaar ahaan asaxiixa maa ka soo saartid axaadiista aada u aragtid inay daciif yihiin oo kitaabkaas ku jira sheekh muqbil caleyh raxmatullah ma ogolayn in kutubta sheikh alalbani la tasabuco wuxuuna dhihi jiray sheikh alalbani cumriga ilaahay u siiyey inuu ku bixiyo cilmi xadiid haddaan dhahno aan dabagalno juhuuddiisa waxaan u baahannaha buu yihi cumrigii uu ku bixiyo o kale mana helayno wakti uu ku bixiyo o kale ma hayno sababto a zaman dheher wuxuu ku bixiyey fannigan iyo baxsigiisii baariy zamankan waxaa aada u badan dadka wax taxqiiqiya ama wax taqriijiya kama maarmaan horta kutub alalbani raxmat ullahi calayh kama maarmaan iyaysan ka maarmin waxaa fiicnayd markii ay ka faa'iidaystaan inay u celiyaan ciday ka faa'idaysteen laakiin ayagaa isku fiirinaya baxsigii caalim caalimka warkiisuu soo rarayaa qaarkood xataa xuruuftii soo rarayaan xataa kelimaadkii lafdigiisii soo raraya waxba ka bedeli maayo qultu uu leeya anaa eriy u leeya mana dhihin waa been waayo waruusan lahayn waayo waa tuugnimo xagga cilmiga waa sariqa war caalimu soo xaday asaana isku tiiriyey shaqana kuma laana sigi hadduu markuu warka sheego kadib u dhilaa maalan silsila saxiixa fiiri ama daciifa ama u marjici u celiyo iyo caalimku ka faa'idaystay min barakati alcilmi waxaa ka mid a idaafatu lqowli ilaa qaalihi qowlka iyo hadalka inaad u tiiriso ciddi tiri inaad u tiiriso caalimkii barakada cilmigay kamidtaa laakiin waxaanan lahayn inaad isa siiso waa almutashabbic bima lam yucda kalaabisi thawba yazuul waa qof isku dharjinaya waxaan la simo wuxuu la mid yaha buu yihi nabiga alayh isalaatu wasalaam laba maroo been abuurada nin sita qofka waxaanase isku dharjinaya sheikhu alalbani raxmat ullah caleyh intuu maktabata daahiriya joogay waxaa u suuro gashay kutub fara badan inuu waxyaaba badan ka qortay uu ka faa'idaystay kutubtaasna laga yaaba hadda inaan la helayn oo duruqda axaadiista ah xadiidka markii la daciifinayo ama la saxiixinayana wuxuu u baahan yahay jamcu turuq wadooyinka xadiidka in la jamciyo haddaad rabto duruqda inaad xadiidka ogaato oo jamciso in badan waxaa laga yaaba inaadan uga maarmin inaad ula noqoto sheikhu lalbaani kutubtiisa maadaama asiga uu soo bisleeyey arrinkaas zaman dheer uu ku bixiyey juhdi badan uu ku bixiyey jazaahu llahu khayran oo u diyaariyey muslimiinta wax badan laakiin ka faa'iideyso una celi ciddi aad ka faa'iideyso sheekh mubi raxmat ullahi caleyh wuxuu dhihi jiray qofkii aan haysan kutub alalbani caleyh raxmat ullah faqiir waayu dhihi jiray xagga kutubta xagga kutubta wuxuu dhihi jiray faqiiru ka yahay qofaan kutub alalbani haysan u aalin waa faqiir maktabadaas maktabad wuxuu yihi faqiirada waayo waxba saas aan u aalin yacni kama maarmooba wuu u baahan yahay samaradiisana sheikhu lalbani raxmat ullah caleyh waxay ka muuqataa kutubtiisa xajka kitaabuu ka alifay salaada waa kitaabkaan hadda ku ballansanayn in la bilaabo sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam axaadiistii saxiixayo ayuu ku jamciyey oo ka hadlaysay sifadii nabigu u tukan jiray calayh salaatu wasalaam calaa kullin waa u khidmeeyey diinta sheikhu lalbaan raxmat ullah caleyh intii awaldiisa waa u khidmeeyey diinta xagga caqiidadana wuxuu ahaa calaa caqiidati salaf saalix ayuu ku sugnaa culimmada mucaasiriintana waxuuba ka mid ahaa ragga ugu cadcad ee dadka ugu yeeraya arrujuuc ila alkitaab wasunna calaa fahmi salafi saalix cid alle ciddii ka hor timaadana arrintaa kala niqaashi jiray u bayaano jira u caddayn jiray jaanibka caqiidada sheikhu juhdi badan uu ku bixiyey iyo dadkii munxarifiinta ah ee caqiidada saxiixa ka inxiraafay inuu wax badan ka saxo inuu wax badan ka saxo wuxuuna aada ugu dadaali jiray ixyaa sunan in la nooleeyo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam laguna dadaalo sidii noo nooley lahaa mana ahayn muqallid madhab mucayana raacsan waa muxadid ka saa'ir almuxadisiin culamaau lxadiid in badanoo ka mid a asxaabu lmadaahib ma ahayn sheikh alalbani raxmat ullah caleyh shaafici ma ahayn maaliki iyo xanafi iyo xambali midna ma ahayn bal wuxuu dhihi jiray ma banaano in la qallido madhab mucayana qofkana waxaa ku waajiba itibaacu daliil madhabka daliilku madhabku doona hawaa qabsanaado in daliilka la raaco kitaabka iyo sunnada la raaco ama xaqu ha waafaqaana shaaficiya ama maalikiya ama xanafiya ama xanaafila ama keyrkood a'imaduma afartaasa a'imat lislaam a'imat lislaam afarta imaama a'imat lislaam aaday u badan yihiin aaday u badan yihiin kuwaasi kuwa ka cilmi badanaana ka buuxay asxaabu nabiyi sala allahu calayh wasalam laakiin ayagana la qallidi maayo kayrkoodna la qallidi maayo waxaa la raacaya daliilka lidalika sheekh alalbani kitaabkan muqadimadiisa wuxuu ku keenay aqwaal aimati alarbaca fi litibaac aqwaasha aimatu alarbaca ee ku saabsan in sunada nebiga la raaco sala allahu alayh wasalam cidnana aan la taqliidin iyo hadallada ay ka yidhaahdeen annagu ma akri karno sababto ah waxaan ku dheeraanaya warka waan ku dheeraanaya muqadimadu ku sheegay sheekh alalbani waxaa caado u ah kutubtiisa muqadimaadka waa dheereeyaa in badan hadduu wax radinayo muqadimaduu ku radiyaa hadduu wax caddaynaya muqadimaduu ku caddayn muqadimada fursadou ka dhigtaa haddii marka kitaabka muqadimadiisa la akrinaya la yidhaahdo waa dheeraanaya annaga waxaan ka gelaynaa sifatka salaada meeshuu ka bilaabaya ka hadalkeeda laakiin qofkii raba inuu akristo aqwaasha aimada aimat alarbaca sheikhu waa soo raraya muqadimada kitaabka ku soo raraya كتابك إن شاء الله وفي أذن المدجلين والله أعلم صلى الله عليه